أبدا أن أحسنت إليه أن تعبد الله كأنك تراه فأذر فأذر ركب وجاب أو تلا إلي فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى عباد أبعد أحداك ربه سبحانه وتعالى أغرب ماذا يتأمل ولا إلى رعد وإلى رعد أكسرت وقد جرسوا وقدمت إلى ابنك أسلم الزاء بدا إلى جناب الزاء فوصلت على الوحي إلى ابنه وراك هديئا بالإبن idan ilaa adiga asagaa markaa ku arkaya sidaa adarteed waxaana dadka marka inay fogaan oo ay raacaan waxyaabaha ilaahay amray subxaana watacaala waayo waxaa wax kasoo tilmaamay inay safarku maro haddii qofka islaamka loogu qoray uu ula yimaado waxaa walba ayuu ixsaan u kitaabeeyey ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay-in shay kastaa dushiisa ayuu ilaahay ku qoray ixsaanka iyo wanaaga in qofka wanaajiyo in ixsaanka lagu dadaalo markaasuu rasuulku yiri isla marka aad diidaysaan diinka wanaajiya si fiican markaa waxba jira waidaa dabaxtum gowra aysaana fa axsina dabxa gowraca markeenaalada oo wax ku gowra waa sikiintii waa midadii hana u raaxeeyo dabiixada iyo neefka marka uu gowracayo ayuu bahaynimada taa waxaa laga qaadanaa wax la iloobay ixsaankii inuusan markaa shay walbaanina ixsaan in markaa lagu kor qoray loo leeyo inuu qofku u gutaa ayan kaana noocahaa nooc kasta oo ay tahay ama salaad ama soom ama xaj ama wax labitaanteediyo sunnooyinkeeda iyo ay leeyihiin xaalada qaasa maxaa yeele taam uma noqonayso qofka ilaa inuu cibaadada subxaana watacaala u dhigto ama uu u arka ilaahay inuu musaahid yahay u roogo waa inuu niisaashaa axadka amase cala al aqal waa inuu dareemaa nafsadiisa inuu ilaahay taalacanayo uuna u jeedo uuna keligii yahay arrintaa darteedna ay ku kelisto addoonka inuu cibaadada alla hagaajiyo inuu aad iyo aad u sugo inuu ula yimaado wejigii matluubka ahaa ee la amray iyo suuradooda ugu kaalin kaamilnimo badan arrintaa waa arrinta uuguna ku tilmaamay ama rasuulku uu nagu hagaajiyey markii uu yihi al-ixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka ixsaanku waa inaad alla caabuda ixsaanku waa inaad alla ateecdo ixsaanku waa inaad alla ka dambaysa ixsaanku waa inaad ilaah macnaa walaalayaal aada u dadaala walaalayaal khayrka iyo wanaaga badiya walaalayaal sharafta wanaaga ku socdaa taa ayaa lagu gaaraa horumarka maalin oo ahaa dilkii abeebi taalib tamsiilkii ay bedeleen oo ay disidka bedeleen jibitaankii ay ka jebiyeen rida iyaga iyo dhasa dakarkii ay nebigu madaxa ka dakreen saxaabada mid kamida ayaa ka codsaday nebiga inuu mushrikiinta habaaro rasuulka allow bacdanay xamri dileen oo ay nafaleen dhooshaada ay jebiyeen madaxaaga ay dakreen oo koofidilaadkii ay ku dhejiyeen rasuulka allow habaar ayuu yiri do-adaadu waa mustajaabo ee haalimiin waaye kuwaan ee rasuulka allow habaar rasuulku wuxuu yiri allaahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun ilaahayu qoonkeyga iska cafi iskana saamax waayo ayagu ma oga xaaladda iyo xaqiiqadu sida ay tahaye idantaas waa ixsaan wanaagsan oo loogu talagalay dadku inay ula dadaalaan ama ay ula yimaadaan ama ay kula mucaamaloodaan bulshada cawaanta ah iyo dadka ayaga xumaanta kula soo wajahaa ama markaa ula yimaada ixsaanku waa arin aan la melayn karin ilaahayna laa yudiicu ajra man axsana camala ma dayaco qofka ajirkiisa ama waxa wanaagga la yimaada ixsaanka abaalgudkiisa ayuu dhahay ilah subxaana watacaala marka mushrikiinta sidaa ayay nebigu ku sameeyeen maalintii uxud waxay dileen abuurkii abi taqaana xamza way masaleen ama way bedeleen dhibaato fara badan ayay ku sameeyeen asxaabada mid ka mid ah ayaa ka dalbay nebiga inuu habaaro mushrikiinta nebiguna kama siyaadinin hadalkiisa wax aan ahayn allaahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun ilaahayow isaga afkoonkayga waayo iikuma oga xaqiiqada sida ay tahay ma yaqaaniin ma garanayaan sidoo kale ayuu daa'if aaday nebiga fiida ixsaanka iyo wanaagga uu falaayo mar allaala markii uu u bandhigay labadiisii ee walaalaha ahayd ee meesha markaa joogay oo ay diideen inay ajiibaan risaalada iyo dacwada nebiga wuu isaga soo joogtay intaa uguma sinina cawaantii wax magaradkii dumarkii safahadii ilmihii yaryarka ahaa ayay nebiga ku soo direen dhagxaan ayaa lagu soo daadinayey dhiigiisa ayaa qubanayey gumadda intuusan soo gaarin waa lugtii ayuu ku dirtirayey isagoo dhahayaa ilaahayow u dambitaaf qoonkeyga ama iska cafi fa inahum laa yaclamuun waa ixsaanba daahir ah ama ixsaanka daahirka ah ee markaa muuqda looguna talagalay dadku inay aad iyo aad ugu dadaalaan ayna ula qaabilaan khaasatan dadka ducaada ah ee diinta ilaahay daahiya ummadana raba inay markaa gaarsiiyaan intaasta gadaal ayaa nebiga waxaa loo soo diray ama u yimid waxaa korkeeda soo martay buu yidhi daruur waxaana ka soo degay malakul jibriil wuu i salaamay ilahayna salaam ayuu iiga dhiibay intaa ka gadaal ayuu i yidhi malagii buuraha dhowaan kuu imaan doona inaad amarto wax allaala wixii aad doonto isla markii malagii buuraha ayaa i yimid buu dhahay nebiga markaasuu isalaamay oo yidhi ilaahay wuu maqlay qoomka hadalka aad ku tiri iyo waxay kuu soo jawaabeen maca daalika anaa la ikaa soo diray inaad amarto wax allaala wixii aad doonto hal kala hataa waa ku siinaa maxamedow haddaad doonto inta aan soo sujiyo labada buurood ayaan korka ka saara ayuu dhahay ee xaaladaa ma ii fasaxaysaa rasuulku wuxuu yidhi laa maya ayuu dhahay iskadaa malagii buurahow hadday iiku i caabudi waayeen risaalada ay igu diideen inay ii gargaaraan ay diideen inay daacada alla iigu garbeeyaan hadday diideen waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ka soo saara nabaradooda qof ilaahay caabuda oon waxba u shariig yeelin subxaanahu watacaala marka taa waxaa laga qaadanaa wa min madaahir ixsaan waxyaalaha ixsaanka ah ee loogu talagalay qofka inuu sameeyo salafka mid kamida ayaa maalin adoon uu lahaa ka xanaaqay waxaa xanaaqay ninkii sayidka ahaa oo dadkii salafka markaa kamid ahaa qisooyinka gobol ayaa waxay tilmaamaan inuu yiri diin weysa iibteen jalmidii uu ku wasaqaadan lahaa uu u keeni lahaa ayaa ka fukaday oo ninkii sayidka ahaa ku dhacay sheekooyinka gobolka mida waxay tilmaamaan inay idigtu uga dhacday soo noqotaba way carooday ayaa la yiri sharafka mid ka mid ah adoon isaga uu lahaa ayuu si ba-an oo shadiid ah ugu carooday wuxuuna hamiyey e uu damcay inuu ka intiqaamto ama uu ka aarguto ama uu ka aarsado hulaamka wejigiisaa laga dareemayo salafkii ninkii ahaa xanaaqa badan ilaan xanaaqu waa dadka bini aadamka ku abuuran waxaana looga hortegi karaa in alla la qabsado in la wasaqaato in daacada alla laysku siiyo in sultaanka ilaahay laga magangalo subxaana watacaala haddaba ninkan aada iyo aad ayuu u xanaaqay walaagkii iyo addoonkii wuu kor taagan yahay wuxuu damcay inuu gacanqaad bilaabo ee uu martaarka aarguto markaasuu qulaamkii wuxuu ahaa nin qur-aanka yaqaanay wuxuu yidhi walkaadimiina alghayd kuwa ciilkooda qarya waa dadka dunada loo dhisay rajulkii isla markii wuxuu dhahay kalantoolkii caradayda waan qariyey oo waa caburiyey qulaamku wuxuu ugu daray walcaasiina cani innaas dadka jannada la gelinaayo oo jannada loogu abaaldegaayo waa dadka ummadda iska cafiya sayidku wuxuu dhahay cafawtu canka waan ku saamaxay waana kuu dhaafay qulaamku wuxuu yidhi intaa ka gadaal wallaahu yuxibu almuxsiniin ilaahay muxsiniinta wuu jecel yahay sayidku wuxuu dhahay idhab fa anta orobdurbaay adiga xaf ayaa tahay biwajhillaahi tacaala rabbi darkii ayaanana kuu xoreeyey war xikaayada meesha ka dhacaysa fiiriya xaraf xarafya loogugu dhaqmayo qur-aanka fiiriya wuu xanaaqay ilig ayaa laga jebiyey wuu xanaaqay dhib ayaa la gaarsiiyey wuu xanaaqay biyihii wafqaadkii jumlada ku jiraa lagu kor riday aad ayuu u carooday si ba-an ayuu u carooday waxaa caradii sii dejisay addoonka uu ku saamaxay walkaadimiina alghayr walcaafiina can innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin afar iyo toban iyo boqolkaana lagu kor akrinaa maanta aayadda aayadooda saxiix bukhaari iyo muslim abi daawud tirmidi nisaa'i ibni maajah wax allaale waxay ku sugnaa haddii nalagu kor akriyo madegeyni niman caarsad uu hooyadiisuu ku jira waa mahmahda aan ku mahmahno warfaankii aaway war wanaagfalkii aaway warfaanku waa shay qiimo badan oo wanaag badan ayaddu waxay ku imaatay markuu rabbi tilmaamaya subxaana watacaala jannada yaa loo dhisay war kusoo tartama janno dawarkeeda samaawaadkii arladu ay la eg tahay yaa loo diyaariyey oo cudtub lilmuttaqiin yuusi muttaqiinta alladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa waa dadka baxsanaya wixii alle ku arsuqay xoolahooda wakti ay dadfarxad ku jiraan iyo wakti ay dhibaataysan yihiin labadaba filba'saa'i wadaraa ayay bixiyaan buu dhahay ilah subxaana watacaala yunfiquuna fi saraa'i wadaraa walkaadimiina alghayd waa kuwa ciilkooda qarya ciilkooda ayay cabriyaan ciilkooda ayay dadka ka celiyaan dadka muslimiinta maxaa lagu yaqaanaa wa idaa maa qadibuu hum yakfiruun markay caroodaan ay ummadda iska saamaxaan ixsaan bay u sameeyaan aral dadka ixsaanka laga helaayo weynaantiisa ayay og yihiin sidaa darteed ayay ilaah aayada tilmaamay waidaa macaduu mar allaala markay xaanada ilaah agtiista ka leh walkaadimiina alghayd caradooda ayay qariyaan buu dhahay ilaah subxaana watacaala nin walba oo caradiisa qariya buu dhahay nebiga isagoo kari kara inuu aarsado isagoo kari kara inuu aarguto isagoo kari kara qofkii ka caraysiiyey inuu qaban karo maca daalika qofkii caradiisa sidaa u qariya ilaah wuxuu uga wacaa ru'uusta khalaa'iqda oo dhan ilaa loo khiyaar geliyo xuural caynta in allaala intuu doono meeqa gabdhood oo xuracayna ayaa rabtaa ayaa loo dhahaa qofka qayrkiisa markaa caburay walkaadimiina alghayd kuwa ciilkooda qariya ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala qadigu xadiis kale ayuu ku yidhi laysa shadiid wardinac lama yidhaahdo geesi lama yidhaahdo bisuraacati ninka legdanka badan oo qof walba oo soo baxa dhulka dhiga qof kastoo u soo baxa dhulka dhiga mushaaraceeya oo legda lama dhaho ninka noocaasi shadiid lama dhaho dirac lama dhaho geesi inama shadiid diraca iyo geesiga waa midka naftiisa hanta cinda alqadab xanaaqa agtiisa ayuu dhahay nebiga naftiisa ayuu ka adag yahay ixsaankuu ku dadaali wanaagga iyo khayrkuu ku dadaali isaandarada ayuu ka tagaa shaytaanka ayuu caasinaa iyada wal min alghayd waa kuwa carabooda qariya waalcaafiina cani innaasi ummadana iska saamaxa ayuu yiri ilaah subxaana watacaala dadka ayay iska cafiyaan dadka la gaarsiiyey wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay muxsiniinta kii jecel ayuu ilaahay muxsiniinta kii jecel ayuu ahaaday subxaana watacaala marka in badan muslimiinta ha dadaalaano khayrka iyo wanaagga iyo diid ilaahay soo dejiyey kuwa markaa u nafseeya ee u gargaara iswaani isaanku waa shay aada iyo aada u qiimo badan ixsaanka waa muraaqabeen ilaah la muraaqabeey waa inaad ogaataa mar walba inuu ilaahay og yahay uu ku raqibaayo uu ku ilaalinaayo camalada xunxun ka ah inaad ka wada tagto dhammaan waa xumaan kula yaraani anas ibni maalik wuxuu yihi inakum latacmaluuna acmaalan wardarow camalo ayaad qabanaysaan camaladaasoo idinkalidi an indhihiina marka loo fiiriyo timaha xaggooda annagu waxaan ku jirin jirnay xilligii nebiga muujiqaadka inay jabid yihiin idinka waa iska samaynaysaan ayuu dhahay waxba ma u aragtaan waxweyn idinlama aha qofka ixsaanka ku dadaala ayaa dembiga la weynaada qofkaan ixsaanka ku dadaalin ayaa dembiga la yaraada inakum latacmaluuna acmaalan hiya adaqu fii acyunikum adaqu fii acyunikum indhihiina idinkala jilecsan saacadka iyo timaha annaguna waxaan ku jirin jirnay muubiqaadka inay jimid yihiin alhureyra wuxuu dhahay in allaha tacaala yaqaabu ilaahay wuu hanaasoodaa ama wuu masayra subxaana watacaala ilaahay waa masayra kiirada ilaahay waxay tahay qofku inuu la yimaado waxyaabaha uu taxaaraantinimeeyey idan qofka irsaanka ayay ka mid tahay inuu ogaado wax walba oo ilaahay masir gelinayaa inuu markaa ka dhaafo ilaahay wuu hanaasooda ilaahay wuu masayra waa yaqaara kiirada ilaahayna waa inuu axadku la yimaado waxyaabaha ilaah uu taxaaraantinimeeyey irsaanka ku dadaala muxsiniinay war muxsiniin noqda aada albaabka muxsiniinta ka dhisaane ee muxsiniin noqda ilaahay ha idin jeclaadee muxsiniin noqda amalkiina aada sugtiine ee muxsiniin noqda dad ilaahay u dhow aada ahaatiine waa kankii caqlilow man daana nafsahu ninka naftiisa xisaabaa la yihaahdaa irsaanka iyo wanaagana ku dadaala wacamila limaa bacda almowt kuna shaqaysta jeedada ka gadaal wuxuu heli lahaa caajis iyo doqon dabbaal iyo qofaan faa'iido lahayn waa ninka nafsadiisa nafteeda hawadiisa raaca ilaahayna iska yididiisada iska tamaniya kaa ayaa markaa la yihaahdaa caajis doqon iyo dabbaalba kiis iyo nin dhug leh caaqil waa qofka daana nafsah naftiisa xisaabay u shaqaystay jeedada ka gadaal waa nin dhukmo badan waa nin jaraad leh waa nin caqli leh caaqilka waxaan u naqaanaa ninka maanta aada iyo aada dadka u siyaaseeya dadka dhaca deeca ku khiyaana kiis ayaan dhahna waa nin reer magaal ah laakiin kiisnimada dhukmada kasmada jaraadka waa nafta oo lala xisaabtamo meesha la dhiga in laga dabatabo meeshay aado in laga soo qabto meeshay jeceshahay in loo diido meesha ay necab tahay in lagu qasto ilan cibaadaadkay necab tahay daacada allay diidaa khayrka iyo wanaagiisa ogoleed dalkaysa mandaana nafsah wa camila limaa bacda almowt una shaqaystay jeerka ka gadaal wuxuu heli lahaa maanta ayuu camalkeeda qabtay boqol iyo caajis iyo dabaal waa ninka nafsadiisa hawadeeda raaca ilaahayna iska yidi dirsada subxaana watacaala war nin waduu ilaali doonta alle qof walbuu ogow inuu ilaah ku muraaqabaynayo camalkaaga sug oo si fiican u sugtad bixnin ayaa jiri jirtay ayuu yiri nebiga oo reer bini israa'iil ahaa mid wuxuu ahaa nin baras qaba oo cudurka kor go-go-a ayuu qabay ka labaad wuxuu ahaa nin aqra ah oo bidaar ayuu lahaa kan saddexaadna wuxuu ahaa acmo iyo nin indhool ah ilaahay ayaa damcaysiiyey saddexdaba ihsaankooda iyo ihsaan diradooda in la fiiriyo oo markaa jaribo inuu ilaahay imtixaama ayuu doonay subxaana watacaala malag ayaa loo soo diray waxaana loogu soo diray suurad suurad ayaa loogu soo diray malag ayuu ilaah u soo diray subxaana watacaala suuro aadaniga wata wuu u yimid ninkii barsi qaday markaasuu yiri nin yahow maxaad jeclahay waxaan jeclahay buu yiri barskan inuu iga tago cudurkan qofka iga haleeyay inuu ilaah iga qaado oo xaggeyga uu ka tago maca daalika malagii wuu masaxay waxaa ka tegay cudurkii waxaa la siiye maqaar fiican iyo jasad fiican intaa ka gadaal ayuu yiri nin yahow maxaad jeceshahay geela ayaan jeclahay ayuu yiri hal ayaa la siiye isharo ah oo tirin fida ah markaasuu yiri ilaahay ha kuu barakeeyo xoolahaaga wuu ka soo tegey wuxuu u yimid ninkii bidaar lahaa lahaa markaasuu ku yiri nin yahow adiguna maxaad jeceshahay waxaan jeclahay buu yiri timo wanaagsan inuu ilaah isiiyo igana qaada waxaan ay dadku igu wasaqaysanayaan wuu masaxay wuxuu noqday si fiican iyo waxaa la siiye timo hagaagsan oo qurux badan markaasuu yiri maxaad jeceshahay xagga xoolaha lo-daan jeclahay ayuu yiri lo-da masac ayaa la siiye xaamilo ah markaasuu tahay ilaahay ha kuu barakeeya xoolahaaga wuu ka soo tegey oo wuxuu u yimid ninkii indhoolka ahaa nin yahow maxaad jeceshahay buu dhahay waxaan jeclahay buu yiri in ilaah indhaheyga iisoo celiyo oon dadka iska af afko indhihii ayuu ka masaxay indhihii ayaa loo soo celiyey xoola maxaad jeceshahay ayaa lagu yiri ninkii indhoolka ahaan jiray ariga ayaan jeclahay buu yiri ri ayaa la siiyey uur leh oo dhali rabta markaasuu dhahay ilaahay ha kuu barakeeya xoolahaaga malagiina waa iska tegey midkan wuxuu yeeshay waadi ama mooro geel ah kana mooro ayuu yeeshay lo ah kana mooro ayuu yeeshay ari ah ilaahay ayaa imtixaan la doonay malagii ayaa loo soo diray haddana calaa suuratihi wa hay-ati qaabkiisa iyo hanaankiisa leh wuxuu iska soo dhigay nin baras qaba wuxuu iska soo dhigay nin dhib qaba wuxuu iska soo dhigay nin baahan wuxuu iska soo dhigay nin in loo kaalmeeyo u baahan ninkii baraska qabi jiray oo xoolihiisa ku dhex jira geelihiisa kala hagaaya qaar horaaya qaar biisiinaya qaar lamaanaayo qaar ay dhalayaan ayuu markaa u yimid markaasuu yiri nin yahow nin maskiina ayaan ahay waxaan ahay buuqay sabiil canugiisa oo nin musaafira ayaan ahay waxaa iga go-ay xarigii aan safarka u ratay waa asbaabtii safarka aan ku gaari lahaa iyo sahaybee wax maanta gaarsiisma ah ioma sugnaanin ilaa ilaahay wuxuu igu saacido maahane summa bika intaa ka gadaal adiga waxaad igu saacido macduudkii kusiyo xoolahan faraha badan macduudkii maqaarkaas aa waxaan kugu weydiistay hal geel buu dhahay ma aha dadran iyo xoolaftay magaciisa iyo wejigiisa hal geel keliya oo aan safarkayga ku gaaro subxaana allah ina allaha yuxibu almuxsiniin inuu ixsaan sameeyo waa loo baahnaa inuu khayrka iyo wanaaga ka run sheegaa loo baahnaa laakiin wuxuu yiri alxuquuqu kafiir ani keligay melihi buu dhahay oo xuquuq fara badan baa dhex ahaatay xoolahaan waxna maka siin karo waxna maka bixin karo malagu wuxuu yidhi warniyaha waa ku aqaanaa alam taku ma ahayn miyaa ninkii baraska qabay dadku ay nici jireen faqiirka ahaa waxba aan haysan mar qabi jiray mar quudin jiray dhowr maalmood baahnaan jiray adini ahayno war masaakiinnimada aad sheegaysa waa maxay ayuu yiri innamaa waristu haada almaal anigu xoolahan waxaan ka dhaxlay kaabiran can kaabir abka ab ayaan ka dhaxlay ayuu yiri weligeyba maskiin iyo faqiir ma noqoni waxa aad sheegaysaan waan kula yaabanahay xoolahaana wax gabaalayga siya ma ahe waa dhaxal abka ab aan ka dhaxlay ayay yihiin ee iga tag ayuu markaa yiri malagii wuxuu baxay nin yahow haddii aad tahay mid been sheegaaya ilaahay ha kaa dhiga saab ahay wuuna ka soo tegey geelii oo dhan ayaa ka wada dhidhintay wax u soo haray ayaan jirin baraskiisaa lagu soo celiyey masaakiinnimo iyo dhib ayuu ku noqday masaakilkiisii ayuu neefiisii ka ahaaday intaa ka gadaal wuxuu ku soo noqday ama uu u yimid ninkii bigaarlaha ahaa wuxuu yidhi nin yahow musaafiraa ahay waxaan ahay ibni sabiil maskiin ayaan ahay safar ayaan ku taagnaa sahaydii iyo saadkii ayaa iga go-ay maanta wax gaarsiisnaa iima sugnaanin ilaa billaah ilaahay inuu i caawiyo maahane tumma bika intaa ka gadaalna adiga as'aluka waxaan kuu su-aalanayaa macbuudkii xoolahan badan ku siiyey timaha fiican ku siiyey dartiisa ayaan kugu weydiisanaa hal koolo oo aan safarkayga ku gaaro hal lo keliya ayuu yidhi wax kale kaama rabe wuxuu ku jawaabay ninkii hore wuxuu ku jawaabay oo kale muslimiinta kama mid noqonin ixsaan ma samaynin wuxuu yidhi waxa aad sheegaysa maxaa waaye xoolahan xuquuq fara badan ayaa lagu leeyahay war maskiinkii faqiirka ahaa dulliga ahaa ma ahayno ilaahay sow xoolaha faraha badan ma ku siinino waxaad sheegaysa ma jiraan buu yidhi innamaa walastu haada almaal xoolahan waxaan ka dhaxlay kaabiran can kaabir awoowe ka awoowe ayaan ka dhaxlay ayuu yidhi albaabka iiga deg malagii wuxuu yidhi saad sheegaysa hadday taqbeenta ay tahay ilaahay ha kaa dhiga saad ahaan jirtay sidiisii ayuu ku noqday xoolihii ayaa baaba-ay oo tusturmay wax u haray ayaan jirin rabbi ma muraaqabaynin qalbigiisa ma ku weyneynin wuxuu sameeyey ixsaanka inuu ka tago dadkii alla jeclaa ayuu ka mid noqon waayey malagii waa iska soo dhaqaaqay wuxuuna u yimid ninkii ariga badan lahaa marka horena indhoolka ahaa wuxuu yiri wuxuu ku yiri nin yahow maanta waxaan ahay nin miskiin ah waxaan ahay nin musaafira ayuu dhahay waxaa iga go-ay saxaydii iyo saadkii aan watay wax allaala wixii aan saxayba ugu talagalay safarka way iga go-een xarigii safarka aan ku gaari lahaa waa asbaabteeye maanta wax gaarsiisma ah oo safarkayga i gaarsiiyaa ma haysto ilaa billaah inuu alla i taageero u isaacido wax isiiya maahane summa bika intaa ka gadaal adiga macbuudkii ayaan kugu su-aal lana indhahaaga kuu soo celiyey maca daalika xoolahan faraha badan hal ari ayaan kugu weydiisana waxaa koo neef oo eriya isii aan safarkayga ku gaarey indhoolka ninkii ahaan jiray wuxuu yidhi war nin yahow waxaan ahaan jiray indhool ilaahayaa indhahayga ii soo celiyey subxaana watacaala faqiir ayaan ahaan jiray ilaahayaa xoolahaan badan isiiyey wuxuu yidhi gal moorada furad maashita wadac maashita waxaad doonta ka qaado waxaad doontana ka tag macbuudkii ilaahay ahaa maadirtii waxaad u qaadatay wallahaanan ku dadaalayn inaan kaa reebto ama aan kaala haree war waxaad doonta moorada kala bax waxaad doonta qaado waxaad doontana ka tag sidaa ayuu markaa yidhi muslimiinta ayuu ka mid noqday ilaahay muslimiinta wuu jecel yahay rabbi ayuu aabuday sidii asagoo arkaaya oo kale waayo hadduusan asagu arkiin allah u jeedee kuwii hore way ahaan waayeen wayna garan waayeen inuu alla u jeedo waxay fahmi waayeen xaqiiqda sida ay markaa tahay sidaa darteed malagii wuxuu yidhi walaalow iska haysa xoolahaaga aniga wax aan kaa raba ma jiro sababtu waxay tahay malag ayaan ahay mana u baahni ayuu yiri laakiin ilaahay wuu idin imtixaamay fi dulmiina labadaadii saaxiib waa loo carooray muslimiintay ka mid noqon waayeen adigana ilaahay wuu kaa raalli noqday xoolahaaga hayso walaalayaal muslimiin noqda khayrka iyo wanaaga badiya sharafta iyo diinta kor u qaada qofkii isaan sameeya oo wanaaga iyo khayrka ku dadaala allaa wanaagsiin qofkii ka leexdo muslimiinta ka mid noqon waaye alla agtiisa wanaag uu ku leeyahay ma jiro ilaahay hanala weynaado wuxuu noo diiday hanala weynaado aan ka tagno wuxuu noo diray hanala weynaado aan samayno jannada dariiqeeda hanala weynaatee aan u dhafarno naarta dariiqeeda hanala weynaatee aan ararno ilaahay aada u aabadno sidii anigoo anagoo arkayna firtiisa yeesha ciise iligaha u taga ayuu yiri ow taxta qadani ama gomadiisa hoostoodaya inaad ilaahay soo haysto inaad ilaahay sawir isagoo hortaada taagan oo kale aad u afliisada wax yaqaanaa inta alla kor wanaaga iyo khayrka badiya alla ayaad ka gaaraysa sharafta iyo qalbiga uu ka qusuuci lahaa ayuu yiri jawaarix uu ka qusuuci lahaa jawaarixdiisaa qusuuci lahay qalbiga iyo xibnaha dhexdayna sidii loo ula imaanayna sidii loogu taynayna wax yar hadduu naga khasaaro habeen wax yar haddii naga halaabo maalintii oo dhan ama karno la cadaaban yahay inay dadku aada iyo aada u dadaalaan inay daacada rabbi kor ku qaadaan diinta islaamka kor ku sameeyaan inay ilaahooda caabudaan dadka muslimiinta inay aragtaa la yimaadaan isaanka rag iyo dumarba waa loogu talagalay inay la yimaadaan waana in qofku alla uu aabiyo sidii asagoo arkaay oo kale ayaan ka baryaynaa inuu naga dhiga dadnaa imeeya wanaagana ku dadaalaa rabbi waxaanu ka baryaynaa inuu naga dhigo dad isaanka qodaya kuna socdo si aan u noqono dadka muslimiinta ah ee ilaahay jecel yahay meeshaana waxaan ku dhaafaynaa mawduuca isaanka ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaan gasnaynaa inuu naga saamaxo waxaan asiidana inuu sawaabtiisa ajirkeedana siiyo wabilaahi towfiiq سبحانه وتعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيك وبياك إن شاء الله